wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane daa-uud awees jaamac ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee ku-meel gaarka xogayaha guud qaramada midoobey ambasador james iswan u qaabilsan dalka wasiirka iyo danjire iswan ayaa ka wada hadlay doorka warbaahinta qaranka ay ka qaadanayso ajandayaasha muhiimka ah ee dalka arrimaha dib u heshiisiinta doorashooyinka iyo arrimaha kale ee horteminta u leh soomaaliya wasiirka iyo wakiilka gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa sidoo kale dul istaagay horumarka dowladda federaalka soomaaliya ay ka gaartay dhinacyada amniga wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya daa-uud awees jaamac ayaa sidoo kale la wadaagay wakiilka qaramada midoobey horumarada laga gaaray howlaha dib u eegista dastuurka iyo sidoo kale doorashooyinka ku salaysan qof iyo cod ee la qorsheynayo in dalka ay ka qabsoonto sanadkan iyo sanadka xiga ee laba kun lix iyo labaatanka wakiilka qaramada midoobey james iswan ayaa bogaadiyey howlaha u qabsoomay dowladda federaalka soomaaliya isagoo xusay in qaramada midoobey ay sii wadi doonto taageerada ay siiso soomaaliya islamarkaana xoojin doonto iskaashiga iyo wada shaqeynta labada dhinac wasiirka warfaafinta iyo wakiilka qaramada midoobey ayaa sidoo kale booqday keedka dhexe ee cajaladaha warbaahinta qaranka ugu dambeyntiina wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa uga mahadceliyey doorka qaramada midoobey ay ka ciyaartay arrimaha la xidhiidha taageerada soomaaliya soddonkii sano ee lasoo dhaafay isagoo hoosta ka xariiqay in taageeradaas ay qeyb weyn ku lahayd dib u dhiska dowladnimada dalka